redio waaga cusub waxaa idiin soo gudbinayaa tafsiirka qur-aanka kariimka sheekh aadan sheekh cabdulaahi cali eebe ajir iyo xasanaad ha ka siiyo سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ظليلاً إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا cashirkana maanta wuxuu ka bilaaban hayaa aayadda konton iyo lixaad ee suuratu nisaa ka mid ah waxaan kusoo jirnay aayaadkii ka warramahayay ahlu kitaabka xaalkooda waxaa noo soo dambeysay in naloo sheegay in ay ka mid yihiin kuwo mu'miniin oo rumeeyey iyo kuwo xaqa ka jeestay gaar ahaan waxaana loogu soo halqabtay nebi ibraahim ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala faqad aataynaa aala ibraahiima alkitaaba waalxikma ibraahim iyo aalkiisa waxaan siinay kitaab iyo xikmad nebinimo iyo risaalo wa aataynaahum mulkan cadiiman mulki weynna waan siinay fa minhum man aamana bih mid rumeeyey waa ka mid oo dadka nebi ibraahim wakhtigiisii ahayoo loo soo diray qaar rumeeyeen baa ka mid ah wa minhum man sadda canhu ku ka jeestayna ka mid weeyaan ama ehlu kitaabkiiba loo celiya fa minhum man aamana bih qur-aanka kuwa rumeeyey baa ka mida kuwii ehlu kitaabka ahaa wa minhum man sadda canhu ku ka jeestayna ka mid weeyey wa kafaa bijahannama saciiran kii jeestay jahannamo ayaa gubasho ugu filan haddaba markiina la tusaaleeyey had iyo jeer xaqa markii ilaahay rususha la soo diro in dadka uu ku qaybsamo oo qaarkood ay rumeeyaan qaarkoodna ay beeniyaan oo sidaa dadka ay ugu qaybsamaan kuwa mu'miniin ah iyo kuwo gaalo ah ay ugu kala qaybsamaan kolkii saa naloo sheegay ayaa waxaa naloo sheegayaa aayaadkan dambe kuwaa gaaloobay abaalkooda wuxuu yahay oy la kulmi doonaan iyo kuwa rumeeyeen abaalkooda wuxuu yahay si dadka ugu kala muuqata haddeer farqiga u dhexeeya labadaas maalinta qiyaamada si qofku uu markaas u ahaado ku iimaanka u degdegsanhaya ina aladiina kuwii kafaruu kufriyeen biaayaatinaa aayaadkayaga ku kufriyeen sawfa mar dambe nusliihum waan gubaynaa naaran naar baan ku gubaynaa naar baan intaan gelino ku solno ayaan ku gubaynaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala kuwii kufriyeen ilaahay ku kufriyeen rususha uu soo dirayo ku kufriyeen xaqii ku kufriyeen kuwaas mar dambe waxaan ku gubi doonaa naar say ugu gubanhayaan ayaa marka naloo tilmaamhaya iyo sida xanuunka ay naartaasu gaarsiinayso joogto u yaho marna uusan uga damaynin kullamaa mar alla markii nadijad ay bislaato juluuduhum hargahoodu ay bislaato oo hargahoodu bislaadaanoo naartu bislayso badalnaahum waan u bedelaynaa juluudan hargo kayraha kuwii bislaaday keyrkooda liyaduuqu lcadaaba cadaabka inay dhedhamiyaan naarta waa naqaanaayo wixii lagu rido way gubtaa marka jirku markuu gubto oo dabkuna aada u xoog badan yahay kolka dambe qofkii ixsaaskii baa ka suulahaya iyo garashadii ilaa waa dhiman hayaa adduunka saan ku naqaano dab weyn qofkii lagu rido ogadii waa gubanaya waana dhiman hayaa ixsaaskiina waa ka zuulahaya jirka nafsadiisu markuu qumudo xanuunkii dabka uu ku xanuunsanhayay waa ka zuulahaya ayagu saa waa ka duwan yihiin naarta aakharo iyo cadaabka galada lagu cadaabahayo sidaa waa ka duwan yahay markii haraggoodu bislaado oo dabku uu ku bislaado markii xanuunku uu sii nusqaami lahaa ma nusqaamahaye eh waa loo cusboonaysiinhayaa haraggii yaa loo cusboonaysiinhayaa si xanuunkii joogto ugu noqdo oo jirka garashadii xanuunka uu garanhayay joogtay u noqoto markii jirkoodu uu bislaadaba waa u bedelaynaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala jir kale cusub oo jirkii bislaaday aan ahayn ayaan u bedelaynaa sababta aan ugu bedelaynana waxay tahay in ay dhedhamiyaan cadaabka liyaduuqu lcadaaba cadaabka inay dhedhamiyaan oo dhedhaminta cadaabka xanuunkiisa ay dhedhaminhayaan joogto ay u ahaato saasaan ugu bedelaynaa jirka ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday casiizan alleh reeya xakiiman oo xakiima sababtaasuna waxay tahay loo cadaabayo bal marka u horreysa ilaahay baa casiis ah oo qaalib ah oo qaadir ahoo wax kasta kara tiisuna ay soconaysaa taa mid weeyaan oo horay adduunka markii la joogu ilaahay wacdi u qaaday waciidna ugu sheegay kii kufriya inuu cadaabayo wixii uu wacdi ku qaadayna wax ka celinhaya ma jiraan oo casiis weeyaan kii qaalib ah horeeye oo tiisu soconaysa weeyaan oo cadaabkooda sidaa u cadaabo qaadir buu ku yahay taa mid weeyaan tan labaad xakiim weeyaan ilaahay baa xakiim ah oo xikmad leh oo caadil ah oo wax alla wuxuu samaynhayoo dhan xikmad ku samaynhaya xikmaddiisu marka waxay keenaysaa inuusan simin qofkii caasiga ahaa iyo qofkii mudiica ahaa mu'minkii iyo kaafirkii inuusan simin adduunka hadday xaqii ay ku kala leexdeen oo qaarkood xaqii u raacay oo xaqa xoojintiisa had iyo jeer uu ku dhibtoonhayo qaarna xaqii ay ka hor yimaadeen oo baadhilka fidintiisa iyo xaqa baabi'intiisa had iyo jeer ay kusoo dagaalamhayaan oo ku dhibtoonhayaan dee cadligu ma keenayo in la sime hadhow marka ilaahay baa xakiim ahoo caadil ahoo shay walba xikmad ku maamulahaya cadligiisa iyo xikmaddiisaas iyo awooddiisa waxay keenaysaa kuwa kufriyeen oo la yimaadeen gaalnimadaa dembi ka weyn uusan jirin in la cadaabo cadaab cadaab ka weyn uusan jirin ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday casiizan alleh reeya oo qaalib ah xakiiman xakiim ahoo xikmad leh wuxuu maamulahayoo dhan xikmad ku maamulahaya waaladiina kuwii aamanuu rumeeyeen oo wacamiluu camal faleen alsaalixaati acmaasha fiicfiican sanudkhiluhum waan gelinaynaa jannaatin jannooyin baan gelinaynaa tajrii ay soconayso min taxtiha xaggeeda hoose al anhaaru webiyaal ay ka soo socon hayaan webiyaalku ay ka soo socon hayaan khaalidiina xaal ay waarahayaan fiihaa jannooyinkaas abaddan weligood ay ku waarahayaan markii naloo soo sheegay kuwa kaafiriinta ah abaalkooda wuxuu noqonhayo ayaa kuwa mu'miniinta ana naloo sheegaya ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala kuwa rumeeyeen ilaahay rumeeyeen rusushiisa rumeeyeen xaqa rumeeyeen raaceen oo sameeyeen camal fiican wa camilu saalixaati acmaasha suusuuban ee wan wanaagsanna camal faleen wixii ilaahay farahayo fartoomeen wixii ilaahay ka reebayo ka hareen oo sidaas camal wanaagsan u sameeyeen ayagoo daacad ilaahay ugu ah kuwaa waan gelin doonaa baa ilaahay leeyahy jannooyin baan gelin doonaa tajrii min taxtihaa xaggeeda hoose al anhaaru webiyaalo ay kasoo durdurhayaan webiyaalo ay kasoo dureerahayaan xaggeeda hoose jannada xaggeeda hoose maxaa loo wadaa laba macnaa ku jiro oo tajrii min taxtihaa taxta qusuurihaa wa ashjaariha geedaheeda iyo saraheeda hoostooda al anhaaru miyaa-ul anhaari togaga biyahooda iyo labankooda iyo khamradooda iyo casalkooda ay dureerayaan biyo in lagu qaydo waxaa ka wanaagsanba anhaarta sidaa laisaga idlaaqo si ay u soo galaan webiyaalka biyaha ah webiyaalka caanaha webiyaalka malabka ah webiyaalka khamrada la saafi yaalayda ah oo muxuua khamra jannaadka ah waxaasoo dhan baa webiyaalkaas soo gelaya markaas saraheeda iyo geedaheeda hoostooda ayay saa u wada durdurahayaan jannooyin sidaasa ayaan gelin doonaa ama tajri ay durayso min taxtihaa xaggeeda hoose ee dhexdhexaadkeeda ah al anhaarwoobiyaalku ay ka soo durdurhayaan oo ka duwan sida beeraha adduunyada meel biyaha looga soo dilaacayo jannada durduradeedu beerta dhexdeeday ka soo burqanayaan beerta dhexdeeda ayay ka soo burqanhayaan oo beertaas jannaadka ah jannooyinka dhexdooda webiyaalkuba ay ka soo burqanhayaan khaalidiina xalay waarayaan fiiha fiigeeda abadan weligood oo si joogto ah ay jannooyinka ugu jirayaan lahum way leeyihiin fiihaa jannooyinka aswaajun haween bay ku leeyihiin mudaharatun la dahiray xisan waa macnan xagga xisiga iyo xagga macnaha intaba laga dahiray waxay ku leeyihiin jannooyinka dhexdooda qoysaskoodii qoysas kaamil ah ayaa meeshii ka abuurmahaya oo xuuriciin baa jirta sugahayoo ilaahay halkaa ku diyaariyey kuwa jannada soo gelaya sugaya waxaa kaleetoo jira qoyskii mu'min isla ahaa oo ninkii haweentiiba isqabayn jannada isla galaan qoysnimadiisii way baaqi ahaanaysaa iyagoo sii wanaagsanaaday marka haweenkaa waa kuwa ilaahay dahiray oo uu ka dahiray waxyaalka adduunyada wasakda keenahaya xayl ma laha nifaas ma laha handhuuf ma laha sida ehlo jannaho dhan wax wasaq keenoo dhan ma ay laha oo sidaas xagga xisiga daahir way uga yihiin xagga macnahana daahir bay ku yihiinoo akhlaaqdoodu way wanaagsan tahay ma jiro caro iyo weji xumi iyo hadal xumi iyo is-uur xumi iyo waxyaalkaa dooda iyo khilaafka keenoo dhan oo adduunyada danaheeda laisku khilaafayo waxaasoo dhan way go-ahayaan saafi baa laisu yahay waxay ku leeyihiin haween bay ku leeyihiin halkaas la dahiray wa nudkhiluhum waxaan gelinaynaa dillan har baan gelinaynaa daliilan oo taagan oo joogto ahaan haya halkaa har joogto ahaan hayaan gelinayna jannadu har joogto ah weeyaan haddaba qorax meeshaa ma jirtee har maxaa loo leeyay waxa weeyaan haddee har qoraxdu harka un way tusisaa mooye harku waa iska jira waxaa lagu suureeyaa jannada harkeeda kolku waagu baryo carradu iftiinto qoraxna ayna soo bixin oo meel walba hooskeeda iyo ishaysto adduunkii oo dhan har saas joogto u yahay saasoo kale ayaa lagu tilmaamaa marka har joogto ah oo qoraxu ay nasaqaynin qabowna aan lahayn kulayl iyo qabownina aan lahayn ee xaalad wanaagsan oo dhexdhexaad ah weeyaan halkaasaan gelinaynaabaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa mu'miniintu ana saa weeyaan haddaba kuwa ilaahay ku kufriyeen rusushiisa ku kufriyeen abaalkoodii waa naloo sheegay kuwa ilaahay rusushiisa rumeeyeen oo camalka wanaagsan sameeyaan ameelka abaalkooda waa naloo sheegay saasaa laisugu keen gaba garab dhigay si qofku haddeer uuga fikro oo u raaca markaa xaqa oo u doorto halkaana waxaa naloogu sheegayaa cadliga iyo ammaanada ay ku dhismi karayso ummadda islaamku ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin farayaa an tu'addu lamaanaati amaanaadkii inaad gudataan ilaa ahlihaa ehelkeeda aada gudataan wa idaa xakamtum haddaad xugminaysaanna baynannaasi dadka dhexdooda aad xugminaysaan oo xuquuqda u kala qaadaysaan oo doodooda iyo waxa aad hagaajinaysaan na wuxuu idin farahayaa an taxkumuu inaad xugmisaan bilcadli cadli aada ku xugmisaan aayaddan sababta ay kusoo degtay waxaa la wariyey nin cusmaan bin abidalxa la yidhaahdo oo furaha kacbada hayay ayaa markii maka la furtay ayuu nebigu furihii doonay in laga qaado markaasaa sayid cali uu yirkeen furaha markaasuu u diido kacbada dusheeda la fuulay markaasaa sayid cali baa xoog uga soo qaaday markaasaa kacbadii nebiga loo furay kacbadiibu markaa ku sunnaystay halkaasuu ku tukaday laba ragcadood markaas dabadeed ayaa furihii asxaabta qaarkood ay damceen inay ayagu furaha haystaan sharafkaas oo kacbada furaheeda gacanta loo geliyo oon loo celinin ninkii laga soo qaaday markaasaa aayaadkan ilaahay soo dejiyey markaasaa nebigu wuxuu faray sayid cali inuu furihii u dhiibo oo markaas una cudur daarto xoogga uga soo qaaday darteed ilaahay wuxuu leeyahay arrintu sababtaaba kusoo degto laakiin caam weeyaan ilaahay wuxuu idin farahayaa inaad ammaanaadka gudataan ehelkeeda aad u gudataan haddaad dadkii xugminaysaanna si cadliga aad ku kala xugmisaan ammaanadaas waxaa soo gelaya diintii oo dhan qofka xuquuqda u dhexaysa iyo waajibaadka ilaahay xaggiisa ka saaran waajibaadka dadka xaggiisa ka saaran iyo mucaamalaadka kulli wixii diinta ahaayoo dhan iyo mucaamalaadka oo dhan baa soo gelaya cashirkeennu maanta intaasuu ku ogyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullah